الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم هذا كان باب بيان تراحم باب المسألة الفضل تراحم المؤمنين muuminiintu isu naxariisiga isu naxariistaan bal fadliga uu leeyahay iyo adkeynta aada la isuguba adkeynayo wa tacaadufihim waa isu laabankoodii dee naxariis iyo ludfi ay isula soo laabayeen waa naxariisun iyo wa tacaadudihim isu nusrayntoodii ay isu hiilinayeen istaageerayeen isxoogeynayeen bal taa fadligeedii buu baabkeedii yahay iyo faridii la ysba faray iyo ama adkeyntii la iskuba adkeynayey xdثna abubكر بن أbي شhaybةa و abو cاmr الأشعrي qaal labadu waxay yidhaaheen xadثna cabdاللahi بن إdrيسa و abو samةa xا وxadثna محamed بن العلاء abو كرayb qaal xadثna بن المباarك وبن إdrيسa و abو samةa kulhm عan burayd عan أbي burdةa عan أbي muسى qaal أنh qاl sanadka horta cid inoo cusubi maba jirto bal waa dadkii kitaabkan aada ugu soo noqnoqonayay sanadku khaasatan dariiqan moxamed ibn اlcalaa iyo ama abu camir alashcari iyo iyagoo dee san kuba warinaya abu usama cambureed can abi burdatana marar kala duwan buu inagu soo noqnoqday xagga marka la hore abubakr iyo abu camir cabdullaahi ibnu idriis iyo abu usaamay ka wada wariyeen xamaad ibnu usaama labadaasay labadooduba ka wada wariyeen sanadkan labaad ee moxamed ibnu calaa ku jirana imaamkii ibnulmubaarak iyo ibnu idriis iyo abu usaama ayuu moxamed ibnucalaa kaba wada wariyey laakiin dhammaantood waa saddexe waxay ka warinayaan un burayd can abi burda can abi muusa qaalam qaala rasuulu llaahi salى اllahu عalayh wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi almu'minu ruuxa mu'minka ihi lilmu'mini ruuxa kale mu'minka ah kalbunyaani sa dhiskoo kale u yahay oo mu'minku mu'minka bunyaan iyo dhis buu u yahay waaba tan wejka tashbiihu ama tamhiilkuyo yashuddu wuu adkaynayaa oo dhiska bacduhu barhkii bacdan barhka kale u adkeynaya saas oo kalea muslimiintu ay tahayo bal xaggii dhiska markaan eegno dee isugeyntan la isu geeyey ajsaadan dhisku uu kaba kooban yahay ay isqabsadeen ay isxoogeynayaan baa dhisku ku dhammaanaya laguna intifaacayaa oo uu noqonaya faa'iidadiisina ay ku markaa taam noqonaysa haddii uu bal maalan dhiskaasi kala taga ajsaadani dhiskii waa kala daadanayaayo uu kharaabayaayo wax faa'iiduu yeelanaya ma jirto ruuxii mu'minka ama dadka mu'miniintuna saasoo kale weeyaanoo waxaa tashbiihani inoo faa'iideynaya boorin laysku boorinayo ruuxa mu'minka ah inuu mu'minkii kale u kaalmeeyo u nusreeyo u gargaaro uu xoogeeyo oo arrinkaasi waana wax laga maarmaana sa dee dhiskaoo kale haddaan intaa yeelin oo dee aan tacaawunkaa la helin nidaamkoodii ama umuurtoodii adduunyatoodii diineedna midna uma hagaagayso uma dhammaanayso waxay noqonaysaa dhiskaa kala daatay oo kale ee dee kharaabay baaba-ay ee wax lagu intifaacayo aan ahayn taasoo kaley noqonaysaayo ruuxa mu'minkii markuu ruuxan kale mu'minkaa u gargaaro iskaashadaan ay isu kaalmeeyaan isu nusreeyaan taas baa umuurtoodii adduunyo iyo umuurtoodii diineed ba ay ugu taam noqonaysay ugu hagaagaysa haddii kale ee waxay noqonaysaa sida dhiskaa markaa waxa weeyaan kala daatay oo kaley noqon oo wax masaalix ay qabsan karaanna ma jirto wixii dee masaalixdooda ka hor imanayo iska daafici karaanna ma jirayso bal jaanibkaas weeye iyadoo jaanibkaa la iskuba adkeynayo oo arrinkuna uu yahay bal xuquuqdii muslimiinta iyo barhkii ay isku lahaayeen oo la adkeynayay oo lasku boor lagu boorinaya inay isu naxariistaan isu gargaaraan iskaashadaanna xadaثna moxamed ibn cabd llaahi bn numayrin حدثنا أبي قال حدثنا زكريا عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال أنه قال نعمان بن بشير باوحو يري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين مؤمنين تصفدود يتلمانتود يمثلكود في توادهم واستعلاشها وحق دعي استعلين إيغو استعلانيا iyo taraaxumihim isu naxariisigood iyo wa tacaadufihim waa taraaxum ji-uun inay dee ludfi iyo liin iyo naxariis ay isula soo laabmayaanba mahaluljasadi waa jidhka oo kale un jidh keliya weliba idashtakaa hadduu xanuunsado minhu min aljasadi cudwan xubin oo xubin jasadkii ka mida uu xanuunsanayo tadaacaa waa isu yeedhayaayoo lahu lihaada alcudw xubintaa xanuunsatay saa'iruljasadi jidhka intiisii kalea wuxuu isugu yeedhayaa bisahari soo jeed iyo walxumaa xumad bal ruux haddii madaxu xanuun ama idhig ay xanuune ama idhig ama xubin kaleba ay xanuunayso dee xanuunkii jidhka oo dhan buu wada gaadhayaa hadday tahay sahar iyo soo jeed iyo inay hurda u iman weydo hadday tahay xumad iyo kulayl kuba ama kuba yimaada iyo xanuunkan jidhka oo dhan buu wada gaadhaya haddaba dadka muslimiintiina sidaasay isugu yihiin oo waa jasadka oo keliya macnaa dee waa iyagay waajibkoodu tay inay sidaa noqdaan inay isu xanuunsadaan oo sida xadiidka hore ay dee isxoogeeyaan isu nusreeyaan ay isu naxariistaan waayo jasadkaas oo keliya iskuba yihi inay noqdaan jasad keliya arrinku dee waxaa dhici karta waaqacu kolkol iyo sida jirta maanta dee markii laga fogaaday diintii waxayna amraysay inaan dee cidba isu damqanayn cidi isu naxayn oon la isuba naxariisanayn waa ruuxa muslimkaa sha'nigiisu marka islaamkiisu hagaagsan yahay islaamkiisii kuba dhaqmaya macnaa waa inay taa noqdaan oo waxaa laga rabaa in xaaladoodu ay taa noqoto saa jasad oo keliya ay isu noqdaan oo isu damqasa isku damqadaan isu xanuunsadaan ay isuna naxariisaan ay isu nusreeyaan xadaثna isxaaq اlxandaliy qaal akhbarna isxaaq bn rahaweyh weeye ama isxaaq bn ibrahim qaala akhbarana jariir can muطarifi can الshacbiyi can الnacman bni bashiiri can الnabiyi slى اllahu عalيه waslama bnaxwih xadaثna abubakr bn abi shaybata w abu saciidi اlashaju qaala waxay yidhaaheen labada sheekh xadaثna wakiicu can اlacmashi can الshacbiyi can الnacman bni bashiiri waa sanadkii horeba raggan dambe way inoogu sugnaayeen waana xadiidkii hore uun qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam almu'minuuna muminiintu mu'minuuntu ka rajuli nin oo kale weeye waxayd macnaa waa dee sha'nigoodu wuxuu yahay arrinkoodu yahay inay noqdaan nin keliya oo kale jasadkii in ishtakaa bal shaksigii keliha in ishtakaa hadduu xanuunsado oo caynuhu ishiisu ay xanuunsato ishtakaa kuluh dee xanuunku ishii un kuma koobnaanayo jidhka o dhan buu xanuunkii wada gaadhaya wain ishtakaa ra'su madaxiisu hadduu xanuunsado madaxu xanuunayana ishtakaa kulluh dee waa waxaa isku xidhane dhammaantiibuu wada xanuunsanaya haddaba dadka muslimiintiina waa jasadkaa keliya waay dee saas dhiskaa keliya isu yihiine isxoogeynaya marka arrinku waxa weeye xadin iyo boorin laysku boorinayo dadkii muslimiinta inay isu naxariistaan inay dee waxa weeyaan waxaan ismi iyo dembi ahayn ay isugu kaashadaan oo isugu kaalmeeyaan isuna nusreeyaan oo isuna naxaan oo isu damqadaan taas baa ah boorin laysku boorinayo dee xaalku inay taas oo kale noqdaan baa laga rabaa weeye ya muxuu yahay xadiidkaas a bal waaye almu'minuuna ka rajulin waaxidin ha in ishtakaa ra'suhu bes waaye waayo labadoodii waa sa xadiid keliya un duruqdiiya laakiin waayo lafdiguna intaa hore iskaga mid yahay walaa ishaydii baa booday almu'minuuna mu'miniintu ka rajulin waaxidin id in ishtakaa ra'suhu madaxiisu hadduu xanuunsado tadaaca lahu saa'iru ljasadi bilxuma wasahr macnaa jirhka intiisii kale ayaa wuxuu isugu yeedhayaa soo jeeda waa soo wada jeedaya xanuunka intii un kuma koobnaanayo intii kalena markaa isagoon dee alam iyo dhib laha iyo waxuu dareemaya aanu jirin dee xaalkiisu noqdo iyo wasaare soo jeed xadaثna mحamed بn cabd لlahi بn nmayri qaala xadaثna xumayd bn cabdالرaحman can اlacmaشhi can khaysamata can الnacman ibn bashir oo xadiidkii hore un waana halkii adee u booday mal xagga sanadka xumayd ibn cabdالرaحman ibn xumayd ibn cabdالرaحman horena waan usoo aragnay kollayna waxaa jirta laba nin oo aada isugu dhow oynu kitaabka ku soo aragnay oo xumayd ibnu cabdiraxmaan ibni cawf iyo xumayd ibnu cabdiraxmaan alximyari kollay alximyari axaadiistiisu aad ba u yarayd waa laba nin oo taabiciintii ha yar kala weynaadeena taabiciintaa dhan weeye bal ximyari baa in yar yaroo taabiciintii markaa dhexo ah isaguna oo qoladii ka horreysay nina cabdiraxmaan ibni cawf bal labadaa waynu soo aragnay dee kollay labadiina haddaan leenahay waa taabiciin halkay gelayaan waa meel hore oo dee saxaabiga unbay ku xigeen labaduba kuba xigeen imika ninkan aan soo aragnay waa nin xumayd ibnu cabdiraxmaan ibnu xumayd ibni cabdiraxmaan oo awowgiisuna xumayd baa la idhaha awowgiisa labaadna cabdiraxmaan magacana soo noqnoqday xumayd ibnu cabdiraxmaan ibnu xumayd ibni cabdiraxmaan aru'aasi weeye waana nin rijaalu sita kaba mid ah isagu atbaacu taabiciintii dhexe waa dabaqadii sufyaan ibnu cuyeyne iyo qolooyinkaas buu dabaqadoodii yahay waana ninkan imika aan hayno can ilacmashi can khaysamata acmashna waa kii sanadka hore inooguba sugnaaya khaysamaana khaysamo labaadba kitaabka kuma jiro waana khaysama aynu hore usoo aragnayoo waa khaysamat ibnu cabdiraxmaan ibnu abi sabre oo taabici oo hiqaa macnaha khaysamo labaadna kumaba jira kitaabka nin kaloo khaysamo la idhaahba kitaab kuma jira waa ina cabdiraxmaan ibn abi sabre un wuxuu yihi can nucmaan ibni bashiir qaala qaala rasuulu llahi salى اllahu عalayhi wasalam almuslimuuna karajuli waaxidi in ishtakaa caynuhu ishtakaa kulu waa ti aan laqbeeyey wain ishtakaa ra'suhu ishtakaa kulu xadaثana bnu numayrin qaala xadaثana xumayd bnu cabdالraحmaan can اlacmashi can الshacbiyi can الnucmaan ibni bashiiri can الnabiyi salى اllahu عalيه waslm naxw bal axaadiiana kolley dee waxaa inoogu wada sugan laba xadiisun weeyaane waa ta aan soo ogaanin baab الnahyi can الsibaab caydii la caytamayey ama la iscaayey nahyintii la iskaba nahiyey waa dembi waa xaaraam eh taas buu baabkeedii yahay xadaثna yaحya بن أyuba وqtaybaة وبن xujri qaluu xadaثna ismaaعiilu yacnuna bna jaعfari can اlcalaayi can abihi can abi hurayrata xalay laba goor baynu xadiidkii ama casharkii xalay soo aragnay sanadku isagoo sidanuna yaxya بnu ayub iyo qutayba iyo ibnu xujrin iyo kolkol dee meel qutayba haba hadho ama midkood ha hadho raggani oo inta dambana ay saa tahay caawana waa tan aan hayno waayo nuska calaa ibn cabdiraxmaan can abihi can yacquub waa nusko can abi hurayrata waa nusko kolley axaadiiseed oo ee sanadkan lagu wada wariyo bal caawana kan inooguma jirayo waxaan filaya haddii casharka aan dee halkan ku talagalay aan gaadhsiiyo laba gooroo kale waa iyadoo sanadku kan yahay buu laba xadiis oo kalena inoo dambeeya waa sanad dee kaa ruuxii isdhaa qabo dee waaba kaa qaban karo waa imika waa caawiya xalay oo keliya aba shan goor uu kuba sugan yahay labada cashar markaa yacnuna bna jacfari can ilcalaayi can abihi can abi hurayrata ana rasuula اllahi salى اllahu عalيه wasalam qaala almustabani almustabaani labadii iscaayayey maa qaalaa waxay yidhaaheen oo waa tasniya uun dee almustab waa labadii iyagu caytamayee iscaayayey maa qaalaa wixii ay yidhaaheenee cay ahayd facala albaadiyi kii bilaabay korkii ayay ahaatay oo waa ismiga iyo dembiga halkaasi wuxuu korkiisa yahay kii caydan ku horeeye bilaabay almustabani waa mubtada kolley ma qaalaana dee maadan ismi markaa waa ismi mawsuule isagana mubtade labaadumaan kaba dhigaynaa caaidkun baa xadfanaanaya qaalaahuwe facala albaadi'ina khabarkii waan kaga khabraynaayo walow dee faduna kolley ismigan mawsuul macno shardi buu leeya sanbay faadu gashe marka almustabani labadii caytamayey maa qaala ay maa qaalaahu wixii ay yidhaaheenee cay ahaa facala albaadi'i wuxuu korkiisa yahay kii bilaabay cayda maa lam yactadi haddii aanu xadgudbin almadluumu kii laga gardaraa ee cayda lagaga horeeyey kaas baa madluumkiia kaas baa la dulmiyay haddii aanu xadgudbin taas buu rasuulka ilah yihi salawaatu ullahi wasalaamu calayh oo macnaha xadiidku waxa weeye caydan dee nay caydii waa shay shareecadeenu ay xarimayso oo waxaan banaanayn weeye haddaba ismigan labadan caytamaya dembigan kaba dhacay wuxuu khaas ku noqonayaa wixii waa dembi cayda horena waa dembi tan dambena waa dembie laakiin dembigii waxa yeelanayo khaas ku noqonaya kii bilaabay isagu ina isagaa caydan kala soo saaray isagaa sabab u ahaa inuu waayo kan labaad inuu kani intii dee uu ku yidhi in ka badan yidhaaha mooyaane uu xadgudbo mooye macnuhu waxa weeyaan ruux haddii dee lagu tacadiyo walow cafi iyo sabir shareecadu ay amrayso kaasna ka fadliga iyo ajriga le uu yahay haddana had intisaarkii iyo inuu aarsado marka aanu wax ziyaado ah ku darahayn shareecadii way u banaynaysaa oo iyada taas oo kale walaman intasara bacda dulmihi fa ulaa'ika maa calayhi min sabiiliyo faman ictada aley factadu ictada calaykum factaduu caleyh bimili ma ictada calaykum bal markaa waxa weeyaan hadduu ruuxu cay yidhaaho ama waxuu ku caayo waxaasna aanay qadaf ahayn uu qadfay aanay ahayn been abuuran iyo kadib iyo buhtaan ama hafaryo aanay ahayn aan ahayn wax aslaaftiisii iyo dee dadkaa isagaa aslaaftiisiiya cay la caayay aanay ahayn ee cay isagii khusaynaysa ay tahay qadaf iyo buhtaan iyo waxaasi aanu kuba jirin ruuxii waxa u bannaan intii in leeg inuu yidhaaho oo uu kuba yidhaaho iyada hadday wuxuu kadib iyo buhtaan iyo been abuurad ay tahay ama qadaf ay tahay ama aslaaf alcaayi ay tahay iyada taasi ma banaana iyada taasi ma banaana ee laakiin waa wixii uu yidhi wax la mida inuu ku yidhaaho marka haddaba hadduu intii un ku gaabsado qisaas oo kaley noqon muqaabalay noqonaysaa waa intisaarkii shareecadu ay banaysay walow cafi iyo sabirna uu ka fadliga badan iyo ajriga lagu yehelayay marka wixii dembi halkaa ka yimi kii bilaabay baa qaadanaya wey isagaa dembigaasi ku khaas noqonaya laakiin haddii kii kale uu xadgudub kaba yimaado xadgudubka wuxuu noqon ee kolley dadku intii kuma gaabsadaan isagii buu intii ku yidhi muu odhane uu labanlaabayba waa ziyaadiyey caydii buu intii hore kaba badiyey bal intii dee tiisa u dhigmaysay mooyaane waxaana waa cay kalu isagu xaggiisii kala yimi waa wax kaluu laba yimi oo ismigeedii uu yeelanaya xadgudubkii waa yeelanaya laakiin kol haddaanu intii dhaafin waxana aanay qadaf iyo bed been iyo kadib iyo buhtaan aanay ahayn iyada hadday qadaf ama kadib iyo buhtaan tay lama imanayo oo dee ma banaano kollisna kuma banaanayso bilowna kuma banaana celin iyo muqaabalona kuma banaana markaa dembigu wuxuu ku koobnaanayaa kii isagu arrinkaa bilaabay buu ku koobnaanayaa saasa xadiidka macnihiisa almustabani ma qaala facalى اlbaadi'i wa calى اlbaadi'i minhuma maa lam yactadi almadluumu kii laga gardaraa haddii aanu tacadi iyo xadgudub la iman oonu intii kaba badin iyada hadday qadaf tahay ama hadday cayil balka soo qaado waxaan dadkeena badnay abbaha waxaa ku samaama hooyadaas oo kale ee ruuxii waalidkii wuxuu meesha soo geliyey maba jirto ti oo kale ma odhanayo waa isagoo iyo daalim iyo barhkood halkan waxay soo dhigan yaa kelbi iyo waxyaalo saasuu yidhi ama yaa axmaq iyo waxyaalo caynkaasuu yidhi oo intiibuu kuba celiyey ama adigaa abuu yidhi iyada markaa taas dembigii kaasaa laakiin hadduu isagii ziyaadiyo ziyaado kuba daro ama dee wax kale isagu dee bal matalan taas ismigiisii waa qaadaya baabu istixbaab اlcafi watawaadc xadiidkaas baabu baab ku ahaa bal dee intisaar ba halkaa hore xadiidka aan kaba qaadanay ruuxu hadduu aarsado in dee shareecadii ay u banaynayso kole daanta cadi xaggiisa kaba dhicin ee waana nusuustii qur'aanka walow laakiin haddana cafiga iyo sabirka iyo wixii laysa farayo qur'aanka inooguma soo aroorayna ay badan tahayba taasi oo waa jaanibka fadliga badan sabrigii cafigii bal marka halkana waata inooguba imanayso dee xadiidkiiba xadiid kaleo in taasi way banaan tahay una waxaa ajriga iyo sawaab kale ruuxu isagoo iska cafiya isagoo mee dulqaato sabro wixii oo kale aan odhan aan ruuxana dee caydii mid lamida aan kuba celin taas baa fadli badan tiibuu markaa baabka inooguba keeno wuxuu yihi markaa muslim xadaثnaa yaحya بnu أyuba وqtaybaة وبnu xujri qaaluu waa sanadkii imkaan kaba soo baxnay xadaثnaa ismaaعiil wahuwa بnu jaعfari waa slubkii uu bedelay yacnuna iyo wahuwa بnu jaعfar can اlcalaaءi can abihi can abi hurayrata can rasuuli الlahi salى الlahu عalيه waslama qaala ma naqasat may nuqsaamin oo ma nuqsaaminaysa weeye sadaqaة sadaqo min maalin xoolo wma zaad allahu ilaahay uma ziyaadinayo cabdan adoon bicafin dulqaad iyo saamixid uu wax saamaxay iyo cafi ilaa cizan sharaf iyo cizi mooye wax kale uuma ziyaadinayo wamaa tawaadaca ma tawaaducin oo ma tawaaduco axadun axad isma yareeyo ma tawaaduco kibirkii iyo waxyaalaha isla weynidii kama taga lilaahi ilaahay daraadii axad ilaa oo uu axad tawaaduco rafacahu llahu ilaahay baa kor yeela oo dee adduunyaba sharaf iyo ciziba u ziyaadiya ama akhiru darajaadkiisii kor yeela xadiidku kolley waa saddex jumlo axaadiidta ama xadiidka dee riwaayaadka xadiidkana ama dee haasta ama axaadiista waxaa kuba yimin rasuulka ilaahay isagoo kuba dhaartay oo arrintan kuba dhaaranayo dee inuu xaaladu ay ama arrinku san yahayba bal sadaqo hadduu ruuxu maal buu lahaa sadaqou kala baxay oo waxaa ilaahay aada ugu dhowaatid uula baxayo qurbo rasuulka ilaahay wuxuu inoo sheegay sadaqadu inaanay maalka nuqsaamin ahayn laba macnay culimmadu sheegaan mid waxa weeye ilaahay sadaqadan uula baxay buu maalkii barakaynayaa aafaadkii iyo balaayadii iyo wixii buu kaga daafacayaa bal maalan marka xataa hadduu daahir ahaan dhinmay barakadan kale ilaahay barakeeyey iyo ziyaadadanka dee mudaraadkii iyo aafaadkii uu ka daafacay ayaa kabaysa oo dee wixii waa u barakoobaya oo daahir ahaan xataa hadduu nuqsaamay dee macnihii buu ka ziyaadaya waa barakoobaya taasi waa macno macnaha labaadna waxa weeyaan oo dee halkan ah daahirkii haba nuqsaamo oo dee maalkii markaa hisbaba dhimeeye sawaab weyn baa kaba ratibmayo oo ajir weyn buu helayaayo naqsigiisii imaka halkan ee maxaa in waa isagaa waxaan lahown aakhirun buu geystay bal inta looguma daynaya aada baa loogu laablaabayaa loogu siyaadinayaaye dee ziyaadada badan ee uu helayo aqalkiisii labaad ee kale uu waxaan geystay ayaa noqonaya dee nuqsaan la-aantoo kabaya bal waa macno ta labaadna saasoo kale ay labada macno ugu fasireen oo ama ay laba wejbay mid waxa weeye maa zaada allahu cabda bicafwin laa cizan waa daahirkiisoo ruuxa cafwi iyo safxi laguma yaqaano saamaxaad iyo dulqaad lagu yaqaano dadka agtooda cizigiisii ayaa ku ziyaada waa la maamuusaayo sharaf iyo magac buu kuba yeeshaa oo ilaahay cafwigii uu dee isaga khuluqiisa iyo dabeecadiisa uu kaba yeele ahaa ayaa cizi magac sharaf iyo in lagu xurmeeyo u soo jiidaya macnaha labaadna dee waxaan ilaahay daraaddii uu laba yimi cafwigan ah isagoo hadda intisaar iyo aarsan kara waa cibaado iyo daaco iyo camal qurbo ahoo ajrigiisii aakhire iyo cizigiisii aakhire ayaa dee tan uu ku kasbanayaayo halkaasuu cizi iyo sharaf kuba mudanaya xagga tawaaducana dee tawaaduciisa ayuu ilaahay subxaanahu watacaala dadka quluubtoodii xurmayn iyo maamuus iyo ikraam uba gelinayaa oo taas ama aakhira ayuu tawaaduciisa darajaad waaweyn ku mudanaya labada macno marka haddaan isu wada geyna ee labada mid kastaba labada macno ay kuma fasireen intaba adduun iyo aakhiraba in loo jeedo dee waaba ixtimaal oo labadaba uu ku wada helo oo aakhira hadduu rifco kuba helo taasi ma hor joogsanaysa adduunyada inuu rifcadaas oo kale kuba helo bal taasi weeye xadiidku qurdubi baa wuxuu yidhaahaa tawaaducu kolley dee tawaaducu wuxuu cagsi u yahay takaburkii iyo isla weynidii iyo taas waa tadalulkii isyarayntii isduleyntii ama dee hoos uu ruuxu isuba dhigayay haddaba tawaaducu wuxuu keenayaa mutawaaduca lahu wey inay tawaaduc iskama iman cid loo tawaaduco meeshii kaba imanaysaa marka haddaba hadduu almutawaadacu lahu waa kan loo tawaaducaya ilaah buu utawaaducay ama ciddii ilaahay amray in loo tawaaduco oo u tawaaducay sida rasuulkii oo kale dee xaakimkii ama imaamkii waalidkii caalimkii waa cibaaraadkiisii waa ilaah ilaah baa amray kaasi waa tawaaduci tawaaducii maxmuudka ahaa ama waajibkaba ahaa waa kana ilaahay subxaanaه watacaala ruuxa adduun iyo aakhiraba uu kuba kor yeelayo uu sare ugaba qaadayo tawaaducii khalqiga intooda kale uba tawaaducay bal wuxuu leeyahay dee asalku isna waa maxmuudun waa wax laysugu yeedhayo laystarkiibinayo hadduu arrinku yahay uu ula jeedo ilaahay daraaddii ula jeedo oo hadduu saa'ir alkhalqina u tawaaducayo takaburkii uu kaba tagayo isagoo ilaahay daraaddii taa ulaba imanaya weji ilaahay ulaba jeeda isaguna waa maxmuud waana shay muraqabu fiih waana ruuxu uu kuba mudanayo in qadarkiisa ilaahay ku kor yeelo qulubtana uu u geliyo xurmayn iyo ikraam dee darajaadkiisna kor yeelo lakiin muxuu yidhah wa in ama waama tawaaducu liahli dunya waliahli dulm dadkii adduunyada waa kii xoolaa lahaa kii maca mansibka lahaa waxyaalahaas iyo dadkii ahla dulmiga ahaa buu u tawaaducaya waa in wuxuu ugu tawaducayaa si uu bal iyagii ugu dhadhowaada ama wax ugaba helo ama taas oo kale fadalika huwa dulu ladi laa ciza macahu buri kaasi waa dullinimo aan wax ciziyo maciisii jirin iyo khiso handee rifca iyo sarayn la socotay aanay jirin bal dulu aakhira ayaa kaba dhalanayso dee waxay keenaysaa arrinka ahla dulmi iyo ahla dunya addunyadan daraaddeed iyo waxaan loogu tawaaducayo kolle waa diinka tagii buu noqonaya waa waxa bal maalan taas oo kale oo waa wax diintiisii nuqsaan iyo ku keenaysa taas oo macnaa maaha tawaaducu dee kolley idlaaqiisa maaha waa tawaaduca dee ciddii ilaahay amre in loo tawaaduco ama khalqi iyadoo qasad ilaahay daraaddii loo jeedeen wax kala jirin loo tawaaducaya haddii arrintu noqoto isdullayn ruuxan jaahiisa ama uu maalkiisa ama waxan iyo waxaan laysugu duleeyo taasi waxa weeye waa wax madmuuma weeye waa dulli madmuumuu noqonayaa kan fadligan iyo ajrigan iyo hawaab kale asaal ahaan maahe bal waa dullu laakhira ayuu kuba kasban iyo dull adduunyaba bal xadiidkaasna halkaasaan kaga baxnay baabu taxriimi اlgiibati xanta xaaraamnimadkeeda baabkeedii weeye oo xantu waa dee dembi foolxun kolley dee dadkuna si sahlan ay uguba dhacaan oo dee meel kastaba inaguba aan ku dhacno masaajid iyo meel kastaba lagulaba imanayo iyadoo kolley shayga aada u foosha xun ay tahay haddaba xaaraamnimadkeedii buu baabkeedii yahay xadaثna yaحya بn ayuba وqtaybaةa وبn xujri qaaluu xadaثna ismaaعiil waa sanadkii un eegin makane waa xadiidkii un waa sanad kale waa xadiid kale lakin waa sanadkii un can اlcalاayi can abihi maanta xadaثna ismaaعiilu muu oran huwa bnu jacfarin yacnuna bna jacfarin lakin waa isagii can اlcalاayi can abihi can abi hurayrata ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalama qaala rasuulkii ilaahay baa wuxuu yihi atadruuna miyaa garanaysaan malgiibatu xantu waxa ay tahay na rasuulka ilaahay baa la weydiiyey taas waxaa dhici karta ama dee xan dhacday inay meeshii jirtay ama waxaaba suurtagala intii dee aayaddu ay soo degtay walaa yaktab bacdukum bacdan inay ahayd rasuulka ilaahayna markaa u caddaynaya bal xantan layskaba nahaye waxa ay tahay oo waa dee imaka ma lihin xadiidku waa aayadda dabadeed buu ahayo dee wax saasa ma hayne laakiin weydiintan dee rasuulka ilaahay dadkii weydiiyey kiibadii kolley dee munaasabaa jirtay ama aayadda soo deegitaankeedii dabadeed haba noqoto tafsiira ama kiibada iyo wax kaloo meesha yimi un haba noqotee rasuulka ilaahay baa yidhi miyaa garanaysaan waxay kiibadu tahay taas buu ku yidhi qaalu waxay idhahdeen allahu warasuuluhu aclam ilaahiyo rasuulkiisa og de lafdigan kiibana waxay leeyihin de waa min algayba oo lafdigii de ficilka qaaba yaqiibu gaybatan tii bay kaba soo jeedaayo de waa ruux kaa maqan ood wax kaba sheegayso ama aada hadal qaadayso dee wuxuu nacayo aada kuba hadal qaadayso taasbo waa taas haddaba kiibada ilaahay rasuulkiisa og bay dhaheen qaala wuxuu ihi markaa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh dikruka sheegitaankaaga weeye kiibadu akhaaka walaalkaaga muslimka aada ku sheegtay bimaa yakrahu wuxuu nacayo waxau nacayaa ma isaga dee wax ku tacalluqsan khuluqiisa iyo dabeecadiisa khalqigiisa iyo suuradiisa wixii kale la xidhiidhsanaa dee waxa weeyaan bal dee waxa weya cirdigiisa aduu bal wuxuu nacayood kuba sheegto kaas baa la yidhaahaa ay xantu tahay waana taa la laynagaba nahiyey ilaahayna yidhi walaa yaktab bacdukum bacdan bal suurada aad iyo aad dee waxa weeye naftu ay kaba yaqyaqsoonayso litabfiir ilaahay noogu suureeyo ruuxii oo dee baktiyey oo meydkiisa la cunayo oo kale inay taa tahay bal waxa weeyaan kiibadu taas rasuulka ilaahayna salawaat ullaahi wasalaamu caleyh habeenkii micraajkii ayuu qoom maray cidiyo dhaadheer oo naxaasa oo adag lahoo iyagun isku dadilaacinayo wejigoodiiyo laabahoodiyo markuu jibriil weydiiyey qoomkani waxay yihiin ayuu haaulaai aladiina yaakuluuna waa luxuuma annaasi yaqacuuna fii acraadihim waa kuwa dadka hilbahooda cunaya acraadooda iyo ku dhacaya kuwa weeye waana ciqaab dee laguma ciqaabayo haddaba in waa kaase waa walaalkaayood ku sheegto wuxuu nacayo qiila waxaa la yidhi rasuulka ilaahay baa lagu yidhi afara-ayta bal kaba waran in kaana fii akhi walaalkay hadduu ku sugan yahay maa aquulu waxaan leeyahay oo waxaan aan sheegaya hadday run tahay onan been sheegahayn isagii haba naco waa nacaya laakiin arrinkan been kuma sheegayo bartaa ka waran kiibo miyay noqonaysaa qaala wuxu uhi rasuulkii ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh in kaana hadduu yahay fiihi ay fii akhiika walaalka maa taquulu waxaan aad ku qowlayso waxaan aad sheegayso eed isaga ku sheegaysaa hadduu isaga le wax laga helayo uu yahay oo uu ku sifoobay faqad iqtabtahu kol hadduu nacayo hortiisiina haddama waa qaybadii waad xamatay xantu waaba taas waa wax isagii laga helayo oo de waa hadal run ah oo laakiin dee isagii waa diidaya waa nacayaad kuba sheegtay isagoo kaabaad maqan taas baa qiibo la yidhaahaa wain lam yakun fiihi laakiin hadduu waxan aad sheegayso eed ku sifaysay ama aad kuba sheegtay aanu isaga kuba sugnayn dee arrinku qiibo waa dhaafayaayo faqad bahadtahu waad hafartay waad ku been abuuratay macnaa iftarayta calayhi waa been aad ku been abuuratay weeye bahadtahuna kollay ha-duu mashadna ta'da ayaa shadan oo dee ta'dii ficilka la socotay bahata iyo ta'dii khidaabka ee dee waxa weya ruuxan mukhaadabkaa ta'diisii labadii baa kulmay oo laysku idqaamay taas baa shadadan keentay oo faqad bahadtahu markaa bahatahu manaa yabhatuhu de waa buhtaankii waa de waxa weeyaan waa hafaryadii oo ruuxii deena almabhuut baaba loo dha waa ruux lagu been abuuranayay taas oo kale kol kol ficilku waa u yimaada ama ficil baa yimaado kaleo bahita iyo bahuta labadaa maadaba bahita iyo bahuta imanka tan bahata weeyaan oo uu ku been abuurtay weeye uu hafray uu ku been abuurtay laakiin haddaan bahitan idhaahno manaa taxayara wadahish ayuu kuba yimaadaa waa wareeray bahutana waa tu kuba yimaado laakiin waxa badan markuu taxayurka iyo dahshada yahay iyadoo majuul loo bineeyo walow dee musamana uba yimaado buhita la yidhaaho qur'aankana waata ku sugan fabuhita aladii kafar suurat lbaqara oo kale nebi ibraahim ninkii uu la doodayey markii nebi ibraahim dee xujadii waa wareeray weeye taasi buhita aladii kafaro waana kol kol dee u yimaadaa bahita iyo bahuta bahuta waa yimaadaa isagoo musamo u binaysane laakiin maxaa badan de saa qur'aanka inooguma timo in ficilka majhuul loo bineeyo markaa uu yahay macna taxayar oo imanka buhitadaasi maaha waxayn lafdigun baa majhuul u binaysane macno waa musama aladiina de aladii kafar waa faacilkii oo uu wareeray weeyaan oo de wuxuu ku jawaabo oo nebi ibraahim ugu jawaabo xujadan kaga hortaga mahayn weeye oo dee marku hadduu lahaa anaa uxyi wa umiita imaka tan kale wax alla wuxuu yidhaha may jirin bal marka haddaba bakatahu waad hafartay weeyaan oo waad ku been abuuratay bal xadiidka iyada waxaa inooguba sugan dee kiibada tacriifkeedii sharciga ahaa oo bal matalan waxa weeyaan waa ruuxii muslimka ahaa oo lagu sheego wuxuu nacayo iyadoon qarad sharci oo baneeya jirin waxaan u raacinaynaa qarad sharci oo baneeya markaanu jirin dee umuuro iyadoo xana culimmadu ay kaba soo reebeen dee iyagoo nusuustii raacaya meesha kuba timi badhnaa iyo xataa inoo dambayso dee kitaabkan kuba arki doono ayaa jirto oo ayn waxa weeyaan iyadoo arrinkan waxaan uu nacaya in laguma sheega ay bannaan tahay ama ay waajib noqonayso way bannaantahay sunnay noqon waajib bay noqonba taas oo kale weeye waana meelahan ay culimmadu kaba soo reebaan ilaa dee ha lasii kala bixbixin karee lix sababood ama lix amar bay tiriyaan qolooyinkiina sharaxaysana halkan lixduba way kuba sugan yihiin sheekhu bal kitaabkiisa riyaadu saalixiinna markuu qiibada halkeeda joogo lixdaba matin ahaan buu kusoo dhigtay adkaarkana imaam nawowi raximah llahu tacaala kitaabkiisa adkaar intaba uu soo wada dhigtaa umuurahan ee ayma kalena kuwa dee san iyagu waxa weeyaan u bastiya iyo kuwa soo koobaba waa umuuro ay soo wada dhigtaan barhkoodna nadmiya ay inta nadmiyeen oo dee kollay nadmiyo kutubtaa kuba sugan markay masaa-ishan kaba hadlayaan ay soo qaadaan oo ah kiibadu inay bannaan tahay me kiibadu ay xaaraamtahay waxaan lix dee arrimood ahayn bal haddaan midhanun kaba soo qaado waxyaalaha dee waatan kuna qayde eg tacriifkii dikrku akhaako bima yakrah ee waxa weeyaan waa liayri likayri qaradin sharciyin dee waa qarad sharci oo arrintaa baneeya markaanay jirin haddii qarad sharci uu jiro dee way banaanaanaysaa waxaa kaba mid aha tadalum ruuxii waa la dulmiyey waa lagu tacadiyey ciddii wax ka qaban lahayd buu ashkatoonayaa waa dulmigii buu sheeganayaa qaadigii suldaankii oo kale markaasuu leeyahay dalamanii fulan cibaarada baa adee waa xantii hebel baa idulmiyey hebel baa waxaa igu sameeyey oo kale waxa iyo waxaasoo taas waa tadalumkii waa shay bannaan oo dee kollay dacwada eegitaankeedi iyo wixii baaba dee dariiqii lagu ogaanaya ay tahay alistiqaasa calaa taqyiir lmunkar ruux baa xumaan samaynaya ruuxina waxbuu kaba qaban kari waayey marka ciddii uu islahaa ruuxan xumaantaday kaba qabanaysaa ayuu u tego uu leeyahy hebel waxa iyo waxaasuu samaynaya waxaasuu samaynaya ede ka jooji oo kale arrinkuna waa taas takyiir ceebeyn loogama jeeda waa takyiir munkar iyadna waa dee suuro banaanaanaysa xagga fatwada oo kale ruuxii dee ruuxii muftiga ahaa uba tegey su-aal lahaa hadduu yidhaahaba dee iminka haweeneyda ay tidhaha dalamanii zawji oo kale ama dalamanii fulan ama akhi ama saas oo kaleo dee si waaqacadiisiina uguba suureeyo baljaas oo kale way bannaan tahay walow yidhahaan suurada haddii aan ruuxiiba la magacaabina u yidhaaha bal ka waran ruux saa iyo saa iyo saa sameeyey oo kale ama xaaladiisu maxay tahay jawaabtii wuu helayaa iyadoon ruuxii laba magacaabin lakiin haddana way bannaantao dee hindaba rasuulkii ilaahay intay uba timi ayay tidhi ina aba sufyaana rajulu shaxiix rasuulki ilaahayna waa maqlayeyba oo waa kan dee isagii bay laba timi muslimiintii oo shar loogaba degayo suuradan waajib bay kaba dhigaan culimadu kasoo qaado ruux baa cid u markhaatiya markhaati waxaad ogtahay inuu markhaati beenaale iyo waxan oo kale in xaqii dadkaasaa kuba dayacmaya inaanu ruuxani markhaati gelin oo dee w dee bal maalan aan de warkiisa la qaadan karin taas oo kale jarxintiisii laha ninkani markhaati ma galo wasa iyo sidaas oo kale marka wixii un dee qadarkii muraadka lagu gaadhay in laba sheegayo taasi way bannaan tahay ruwaaddaa kaba mid ee axaadiisa warinaysa dee si aan xadiiskoodii sharci lagu dhaqmo loogaba dhigin hadduu ninku aanu ehl riwaayo u ahayn waa tan culimadu kutubtooda inooguba sugantay inta ay noo soo noqonaysa hebel waa daciif hebel beenaalu ahaa hebel sanu ahaa bal waxa weeye waa si dadkii loogaba digo dee aan xadiiskoodii loo qaadanoo dee aan sharci loogaba dhigan bal umuurahaasi waxaa kaloo muhiima haddii ruux ku yimaado ku yidhaaho ruuxaasaan la doonaya inaan la shuraakoobo inaan ka guursadaan doonaya inaan cid u guuriyaan doonaya bal inaan la jaaraan doonaya iga waran iyada wixii aada ogeyd baad sheegaysaa oo dee waa tii aynu xadiidkii uga soo maray waida stansaxaka fansax lahu waa nasiixadii adigoon waxba ku dardarahayn waxna aan ka qarinahayn qaradkuna iyo ruuxan inaad u naseexaysee kan inaad ku ceebaysa aan ahayn wixii jiray eed ogeyd baad sheegaysaayo taasna shay waajiba bay noqon bal dee umuuro kaleo wixii naseexo baabkeeda intaasun kumaba koobnee bal jaanibkaasna waa abin wuxuu halkan raacinayaaba haddii dee jaanibkaas ruux dee cilmi baranayo daalib cilmi oo ruux faasiqa oo hadhow dhici karta inuu fisqigiisa iyo waxaa ku ta'asuro ruux mubtadica oo tan uu kuba ta'asuro oo cilmi ka qaadanayaad aragto dararkiisina waad ugaba boqonaysaa inaad u naseexaysaa taasna dee nasiixadii iyadoo qaradku yahay bal taasba weyn waxa halkan soo gelinaya ruux baa meel mas-uul kaba ah xilkii ma gudanayo oo wixii dee xilkii loo dhoybay sideedii ma gudanayo ama marka horeba dee ehel uma ahayn ama ruuxaa faasiqeen waxba dhowrsanayne taasoo kaleba weeye ciddii kaba sarraysay ee wax kaba qaban lahayd si aan looguba kadsoomin ama loo dee laazimay ama uu bedelo ama uu de waxa weeyaan uu dee u ilaaliyo uba dhowro waxaan ugama ugama manciyo in loo sheego o la yidhaha ruuxu waa saas oo kale waa nasiixo guud ceebayna loogama jeedo markaa waayo kollay tana niyadaa kala saari o ruux waxaa dhici karta inuu ruuxan inuu ku ceebeeyo inu ujeedo midna waa nasiixo nasiixadiiyo ceebeyntuna way kala duwan tahay tacyirkee laakiin waxay dee nasiixo loogama jeeday taasna bal xan ma noqonayso bal waxaa ugu dambeyn ba kaba mida waa umuurihii kol xagay ayna barhkood ka yar boodayne ruuxii in hadduu fisqi la cadeysanayo oo ruuxa khamre cabitaanka ama fisqigii buu la jaaraya dan kamaba laha oo isagii taas oo kale waxa weeyaan iyada marka caynkaasa ee wixii uu la jaaraya caddaysanya hadii lagu sheego la yidhaha ruuxan waa sidaas way bannaan tahay bal de haddii naseexa ay soo gashana inay taas banaanidii kaba xukumkeedu kaba sii adkaadaa dhacaysa bal arrin baa jirta ruuxii waxaa lagu yaqaanaa laqab ruwaadda imika halkan cawa bay nooguma sugnayd acmash acmash waxay ka dhigan tahay waa ruuxan ama dadka dee malaa yar ceeb indhahooda ama waxbaa jira dadkan had iyo goor indhahoodu qoyan yihiin ama ay biyo ka dareeraan de waxyaalo ay kaba dareerayaan ama taas oo kale aya acmash ay kaba dhigan tahay maca sikar ilcayn waa ceeb ruuxii haddaad ceebeyn ugaba jeedo wax banaan ma noqonayso laakiin arrinka waxaaba dhici karta acraj waynu soo aragnaa dee xufaadii axaadiisa cabdiraxmaan ibn rumas alacraj oo kale waxaan soo haynaa habeen dhawi dee ama dee soo maro kitaabka wasil ibnu xayaan ilaxdab waa kii tuurta lahaay oo kale bal dee waana magacyadaasi way badan yihiin oo kale oo de way fara badan yihiin bal muhimku waxa weya raawiba maahe ruuxu haddii shaygaas macrifayn waxii lagu garanayeyba weeye haddii magaciisii aada loo garanaya ma habboona in laguma idhaa ee tacriif baa looga jeedaa si kalea loo garanayn ruuxii baa tan looguma sheegaya ceebaydna loogama jeedo bal iyada markaa caynkaasa tacriif ahaan way badnaantay lakin haddii looga jeedo tanqiisiya in lagu isaga wax lagaga sheegaya ama lagu ceebaynaya taasi xaaraan bay noqonaysaa ee marka tacriif loogama jeeda weye bal bal xadiiثkiina intaasaan kuma dhaafay baabu bishaaرaةi man satrah الlahu taعalى caybahu fi الdunya ban yusr aleyh fi اakhira yastura caleyh fi اlaakhira wuxuu baabaysanyay bishaaradii loogu bishaaraynayo ruuxii ilaahay ceebtiisii addunya u asturay xumaan buu sameeyey macsiyuu sameeyey ilaah baa u qariyo muu fadeexayno ceebtiisii may muuqane waxa weeyaa dee isag ilaahay waa kaa kama qarsoona isna waa ogyahay lakiin ilaahay waa asturay oo wixii waa u qariyey siibuu kuba dhintay de waana ruuxa muwaxidka bal in ilaahay kol hadduu adduunyaba uu kuba asturay aakhirana inaanu fadeexaynayn bishaaradii loogu bishaaraynayey taas buu baabkeedii yahay xadaثanii umayaة bnu bistam alcayshiyu qaala xadaثana yaziidu yaعni bna zureycin qaala xadaثana rawxun wa rawx bn اlqasim weeye rawx bnu cubaadatana kitaabkuu inooguba sugan yahay can suhayli can abihi can abi hurayrata can nabiyi salى اllahu عalayh wasalama qaala laa yastur اllahu ilaahay ma asturayo calىa cabdin addoon fi dunya adduunyada oo wixii dee macsiye ama xumaan ama wixii dee bal zalladiisii ilaahay adduunyada kuma asturayo ilaa ou adduunyo kuba asturo in satarahu اllahu ilaahayna waa ku asturaya yowma اlqiyaamati maalinta qiyaama oo satrigii dee waaba ahl almowqif baa looga asturayaayo ilahay waaba soo saaraya ruuxa wixii uu sameeyey waaba la qirsiin sia xadiidkii annajwa kuba yimi waa iyadoon cid kale ogeyn baa wixii la hor dhigaya waxaas iyo wixii uu sameeyo markaa uu qirto ayaa ilaahay odhanaya adduunyadiina anaa ku asturay kuu qariyey imikana waan ku asturo dee waaba kaa dhaafay oo macnaa waxa weeye maha inaan loobaba sheegin inaanu ogaanbe laakiin dee dadkii lasoo wada saaray iyo dhexdoodii laguma ceebaynayo xumaantiisii iyo macsiyadiiyo wixii u qarsoonaa adduunyo laguma dhex faafinayo oo saa kuwaa dalamada ah ee calaa ru'uusi alashhaad ba looguma yeedhayo kan inta wixii la qarsiiyo ayaa kitaabkiisii midigta lagaba siin dee taa dadku ay moodayeen inaanu macsiyaba samayn waa la qarsiiyey wuu ogaan laakiin waxa weye ilaah baa uba dhaafayo dee addoon haddii ilaahay uba asturo adduunyo aakhirana waa u astura taas wa xadيiث xadaثna abubكر بن أbي شhaybةa qالa xadaثna cafاn qالa xadaثna وhayb qالa xadaثna سhayl عan أbيه عan أbي هurayraةa عan النaبiي صلى الlه عليه وسلم qال أنه qاal sanadka xadiidka intan dambe waa iskaga mid raqم gaarana muu siin oo xadiidkii hore duruqdiisii unbuu dee khaasatan cidii kitaabka tarqiimisay wala ad moodo dee laba macno ay kala yihiin oo dee laba xadiiث ba imika laba macno ay kala yeelanayaan oo muxuu yahay xadiidkan laa yastur ma asturayo cabdun addoon cabdan addoon fi dunya adduunyada kuma asturayo ilaa oo uu asturo satarahu llahu yowma alqiyaamati waa xadiidkii axaadiisii aynu habeenkii dhoweyd sooba haynay xagga ruuxa muslimkaa satrigiisa waman satara musliman satarahu llahu yowma alqiyaamati ruuxa ruux muslima astura waana taa waan soo sharaxnay xumaantii markaa hadduu samaynayo iyada dee munkarkii waa la nahiyaya wuu u diidaya ka manceeya haddii aanu ka joojin karayna ciddii bal ka mancinaysay iyada waaba ugu yeedhayaa ama u kor yeedhayaa laakiin macsiyo dhacday oo uu ka warhayo oo imika aanu samayneyn dee waa in la asturo oo bal xataa xuduuddii waa taas oo kale intaan la gaadhsiin ruuxii xaakimka ayee fulinaya la gaadhsiin in ruuxii loo asturo dee iyada taasi waa shay jidaysan bal wax dee laysuguma yeedhayo weeyo in la asturo oo dee haddaanu ahayn ruux xumaantan un u banbaxay oo aan ka joogsanayni oo dadkii kalena xumaantii ku dhiirinayo kaa iyada in la asturo maaha san horeba usoo maree ruuxii qalad ka dhacay zalla kaba dhacday xataa waa xad xuduuddii ilaahay kaba mida haddii imaamkii gaadho iyada shafaaca ma banaana isaguna inuu ka tagaa ma banaana intaanay gaadhin la asturaa way jidaysan tahay waaba tan haddaba taas weye xadiidkana waa taasun weeye kuwii buu la macnaya markaa kii kale ee imika aynu kaba soo baxnay de imika is laba dariiqun uu ka kala dhigay ciddan tarqiimsay kitaabka moxamed faad cabdilbaaqi waxaad moodaa laba baab bay kala yihiin kaas waa addoonkii ilaahay adduunyo u asturo aakhirana ma fadeexaynaya aakhirana kuma fadeexaynaya tanna waa addoonka addoon kale ou dee zalla iyo qalad kaba dhacay oo muslima dee taa dawaabidda aynu soo marayna le astura ilaahay baa subxaanaه wa taعala isagana maalinta qiyaamaha ceebtiisii asturaya ilaa satarahu اllahu yowma اlqiyaama baabu mudaaraati man yutaqaa fuxshu ruuxii laga cabsanayey afxumadiisa iyo fuxshigiisa lagaba cabsanayey bal mudaaraadkii waa hadal debacsan oo lagu yidhaaho weji furfuranun bal si afkiisan xun looga badbaado oo loogadaba nabad galo bal taa wixii ku yimi buu baabkiisii yahay bal lafdiga mudaaraad la arkaa mar kale inaan kuba soo laabano oo dee makaan ahayn haddii aan waktiga yar casharka dee si aan sii raaciyo sababto walow aynu horena usoo maray waxay noo dambeysay axaadiisii ama xadiidkii dee ayn damu dilwajayn laba ruuxa laba wajiila ah dembintiisoo dee kolkol yar halkan la islaba eegi kara xadiidka inoo soo socdayo kaa dambe aan islaba eegi karno mana aha de imaka inoo soo socdo casharada dambe waxa inooguba imanaya arka markaa habeenkaas baa insha allahu tacaala de almudaaraati bal imaka macnaheedumaan sheeganaaye bal labada xadiis iyo almudaaraat iyo almudahana farqiga uba dhexeeya iyo bal umuuraha markaa kalean sheegi doonaa caawa casharku si u yar socdo xadثna qتaybaة بن سacيidi وأbubكر بن أbي شhaybةa وcمr النaqid وزhayر بن xرb وبن نmayri waa شhan sheekh oo sheekuu xadiidka ka wada maqlay maha iyagoo meel wada fadhiyo inuu ka wada maqlay isku beledba may ahayn meelo kala duwan buu kula kulmay de maaha de xadiidkii mar baad maqlay mar labaad kuma noqonayo waxaa la arkaa inay casharaadba kaba maqlaan waa kuwan kulhm can iبn cuyeyne lakiin raggana iبn cuyeyne kaba wada maqleen mana aha iyaguna inay mar iبn cuyeyne majlis keliya kaga wada maqleene de waa muddadii dheerayd ee casharaata siniin ahayde isaga uu cilmigana nashrinayo loona soo qastayo loo imanayo bale ciraaq ama dabadi khaasatan intuu maka degayo oo waqtiyada de waqtiyo kala duwan bay la kulmeen ee xadiidkii baa mid keliya walafdu lizuhayrin lafdiga soo socdana zuhayr ayaa leh ibnu xarbin qaala wuxuu yihi marka xadaثna sufyaan waho bnu cuyeyna de waaba kaasoo imaka xataa haddaan waho bnu cuyeyna inoo oran de laba arrimood baan ku garan laynoo mid weeyaana raggani waa raggii ibnu cuyeyne wax ka warin jiray en dee sufyaan thawri aan laba kulmin ibnu numayrna ma aha maxamed de cabdullahi ibnu numayrkii sufyaan thawri la kulmay waa moxamed arrin kalena way jirtaa kulum can ibnu cuyeyna buu inoo horreysiiyey de markaa sufyaanku isagu noqonaya lakiin waa liziyatil iyobaxun imaka can ibn اlmunkadiri waa imaamkii moxamed samica anahu samica curwata bna zubayri yaquulu xadahatnii caaishatu caaisha ay warantay oo waxay ugu warantay ana rajula nin ayaa ista'dana cala الnabiyi salى اllahu alayه wasalam rasuulkii ilaahay ka idan dalbay macnaha gurigii buu yimi oo wuxuu doonayay inuu soo galo caaishana guriga waa gurigeedii de ay gelaysay iyadu waa gurigii rasuulkii ilaahay way joogtaa faqaala wuxuu yihi rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu عaleyh idanuu lahu u idma oo soo gal dhaha falabi'sa bnu lcashiirati cashiiro waa reer ama qabiilo ama jiribba inankood isaga u xumaaday waa dee shaksi cashiiro kaba mida waa ka u xunbe aw bi'sa rajulu lcashiirati dee maqsuusku waa isaga un almaqsuusu bidami huwa weeyaanoo macnaa cashiiro ama dee nin adigu reer kaba mid ah reer kaba dhashay waa ruuxa u xun ama isaga weeyaanbe u idma buuri manaa rasuulka ilaahay sidaas uu yihi kolley ninkan dee waana bal culimadu in waxay iskaga daba noqdeen baa jiro iskaga daba tegeen oo ah ninkan inay kuba fasireen ninkii reer fasaare cuyeynatu bnu xusnin ay kuba fasireen ninkaa cuyeynatu bnu xusninna dee nimankii reer najdina odayaashoodii ama reerkooda isagaa madax reerkiisa uba ahaa waana dadkii mu'alafada ahayd ee rasuulkii ilaahay bal si ay u islaamaan dee dad badanna way ku xidhnaayeene islaamku qalbigooda uu galo uu soo dhoweynayey hadday tahay balse uu dee ula dhaqmayo iyo wejigu kuba qaabilayo iyo hadalka dabacsan uu kuba odhanayo bal xoolihii uu siinayey si uu xunaynba yeelay marka waktigaa hortied qablo fatxi makuu islaamay waa la yidhaahaa bal islaamkiisu ma fiicnayn waa la yidhaahaa dee kolley umuurahaasna way muuqdeen oo rasuulka ilaahay dabadiyey markii carab badani ay dee diintii kaba noqotay barhkoodna ay sekada diideen dadkii ridoobay buu kaba mid ahaa isaguna isagoo asiir oo lasoo qafaashay baa abubakar loo keenay cahdigiisii ama laba keenay waa xurubta riddada oo kale bal waa taas barhkooda waa makhrabat bnu nawfal way yidhaaheen oo nin isaguna dee odayaashii muslimatulfatxi ee da-da ahaa ah dee kollayna iska qalqallafsanaa bal kaasna way magacaabeen saxaabigii misr aabihii bal taasna way yimaadeene bal haddaan cuyeynahaas ay iskaga daba noqdeen shuraaxdu ee dee ibnu badaan laga bilaabay iyo qaadiciyaad iyo qordubi iyo ibnu cabdil adigu rag kala duwan bal kaa ay yidhaaheen dee tan kalena iyagu waxyaale way yimaadeen be taa haddaan kuma fasirno waa taas waxay soo naqliyaan alaxmaq lmuطaac inuu rasuulkuba odhan jiraybe bal waxa weeye idanu lahu falabi'sa ibn اlcashiirati oo bi'sa rajul cashiirati kolley de arrinkan bal hadduu isaga yahayna de waa ta aan leenahayna xurubtii riddaduna taasuu ahaa waa dib uu gaaloobay waa lasoo qabtay haddana bal dibna islaamnimadkii u soo gel dee si uu islaamkiisaasi ilaahbaa war u haya xaaladu gaadhsiisnaaye waxaa iyadna kutubta inooguma sugan axaadiisa inooguma yimi nin uu adeer ahaayo xur bnu qays la odhanayey adeer rum uu ahaa oo dee nin xaafidulqur'aana aqoonna qur'aanka ula ahaayo alqura ayaa waxay ahayn asxaabu majlisi cumar ama dhalinyaro ha noqdeen ama kuul haba noqdeen alqur'aana waktigaa hore oo ninka caalimka caamilka o dee la odhanaya una maaha dee qaari qur'aanun aqriyon wax kala lahayne waktigaa hore alqura waa dadkii culimada ahaa baa laguma idlaaqayay ayuu cumar ayuu yihi ade ninkan agtiisa cumar buu sheegaya jah iyo magac baad ku leedahay bal idan iga qaad idankiibuu uga soo qaaday oo dee markuu yimi isaga ayaa marka hadalkiisii muxuu haasa dee inooguma soo xadiisi inooguma timi axaadiisa saxiixa inuu yihi hihi iyo ibn alkhadaab ama ihiba ibn alkhadaab oo kale cadli wax kuma xukunta oo cumar buu saa ku leeyahay cadiyo sidaasna ma bixiso oo waxyaalaha ayuu tirtiriyey cumar baa aad iyo aad u cadhooday oo waxyaalaha u lahaa waa dee ninku arrinkiisaas dimad baa ninkii uu adeerka ahaa ayaa muxuu yihi taas rasul cumaro dee aayaddii qur-aanka adwaaqay khud ilcafwa wamur bilcurfi waacrid can iljaahiliin ilaahay baa yihi wa ina hada min aljaahiliin buu yihi cumarna kitaabka ilaahay ma dhaafi jiro markiiba cadhadi kaaba aduu de adigu halkii kuma joogsado adeerkii bula haddaba bal de waa bal hadduu isaga yahay waa ninkaas rasuulka ilaahay muxuu hi waa taxdiir waana arrintan gees kalena waa umuurihii ay culimmadu u daliishadeen masaladaa horean soo hayno ruuxii dee bal matalan ama sharkiisa laga baqanayey iyo taas oo kale digniin dadka loogama digayo in la sheego wixii u ahaa laguma sheego waa tan oba si laysaga ogaado ninkan laguma kadsoomin idan falabisa ibn اcashirati wabisa rajul cashira falama dakala calayhi markii uu rasuulka ilaahay usoo galo alaana lahu lqowla rasuulka ilaahay hadalla adag kumuu hadlin dee ninkaa xun baa tahayna ma odhan waa ninkaa dad badan ay kuma xidhan inuu soo dhaweynaya bal inuu hagaago toosnaado islaamku qalbigiisa hagaag u galo hadalkiibuu u dabciyey qaalat caaishatu caaisha waxay tihi faqultu waxay dh markii uu baxay ya rasuul اllahi qulta lahu waxaad ku tihi aladii qulta hadalkii aad tidho waa adigii lahaa markii uu kadinka taagnaa falabi'sa ibn اlcashiira aw bi'sa rajul اlcashiira uma alabta lahu lqowl haddana markuu soo galay hadal dabacsan baad kula hadashay oo taas maxay tahay arrinku dee waa labadii xaalaa dee isu yar qaban waayey caaisha qaala wuxuu uhi caaishatu caaisha ina shara nnaasi dadka ka ugu sharka badani mansilatan xagga manzilo cinda allahi yowma alqiyaama ilaahay agtiisa manzilo ahaan ruuxa ugu shar xun ugu shar badan iyo martabo ahaan man wadacahu ninkay ka tegeen weeyaan ka tagaan aw tarakahu naasu dadku ay ugaba tagaan itiqaa fuxshin waa hadalkiisa xun iska ilaalintii waa fuxshigiisa laga baqanaya oo afkiisa xun ficilkiisa xun ayaa bal si looga badbaado ayaa laga tegayaa oo hadalkiisii laga tegayaa ama la iskaba daynaya ruuxa caynkaasi waa dad oo dhan ka ugu manzilo xun ilaahay agtiisa oo dee ninkana waa saas oo kale bal haddii au ninkaa laynoo magacaabay haddii kaleba waa dad waxa ugu shar badan oo dee waxa weeyaanba hadalkan dabacsan ee laguba yidhi wejigan furfuran waa sidee fuxshigiisaas ama dhibtiisa looga badbaado marka ruuxii bal waxa weeyaan un ujeedadu af hadalka xumaa ficilka xumaa en cidna uba tudhahayn ruuxii hadduu hadal dabacsan kulaba hadleeg diintiisii ugama tegayo arrintu rasuulka ilaahay muu ammaanin oo nin fiican baa tahay muu odhan hadalku markaa dee laba wajiilay noqon lahayd hadduu markii hore isagoo taa yidhi uu ammaano oo waad fiican tahay waad wanaagsan tahay cidna ammaani ma jirto ficil kale ma jirte laakiin dee waa hadalkaa dabacsanuu kuba yidhi waa fuxshigiisan iyo shabi taas iyo si loogama badbaado marka ruuxii waxaan leeyahay xumaan laguma yaqaane afka xumaaye dadku dee bal waxa weeyaan si dhibkiisa loogama badbaado haddii wejigii loo furfuro ama hadalkii loo dabciyo iyadoo diintii loogama tegahaynoo dee wax maalan saas oo kale ammaan isagii la ammaano iyo waxaanu mudan oo laguma sheegiyo waxyaalahaasi aani dhacin haddii kale mudaahanayo si rogaysaa mudaaraad ma noqonayso waa noocan mudaaraadka ahoo waa ruuxii oo bal maalan eesa ama hadalkaa debacsan ama wejigaa furfuran iyo waxyaalo laba yimaado mudaaraadkay kuma fasiraan bedlu dunya lisalaaxi dinya aw diin waa shaygii waa imaka san rasuulkii ilaahay yeelay hadalkiibuu u dabciyey wejigiibuu u furfuray waa si isaga fuxshigiisii looga badbaado balse ay maslaxo kale ugu xasisho dee looba soo dhoweeyo qalbigiisii iyo bal loo soo dumo waaba intaasoo uu hagaago islaamkiisu uma fiicnaade tacaynkaase mudaaraad baa la yidhaahaa ama mudaahano walow aan lahaa markaa dambaan kala farqinaynaa waa shaygii oo wax diintiisii iyo kaba taga iyadoo isleeya adduunyadaadii ku hagaaji waa ruuxa daalimkuu ammaanaya waad fiicanto waabad hagaagsanto isagiiba ammaanaya waa si uu wax u helo ama adduunye oo kale taasi waa mudahana wadulow tudhinu fayudhinuun mudahana la yidhaha ujeedadu waa badlu diin lisaalix اdunya waa addunye si loogu helo mudahanay noqonaysa waa taa madmuumka ama badlu dunya waa si dee lisalaaxi diin ama lisalaaxi dunya waa ruuxa afkiisa dee afkiisa in laiskaba joojo laiskaba gooyo uno ama afxumadiisii laga badbaado hadal fiican laba yidhaaho ama bal wax layska siiyo laiskagaba dhaqaajiyo oo kale taas oo kale iyada mudaaraat weeye waana tan dee mamduuxa weeye waana ta xadiidka inoogaba sugan rasuulka ilaahay marna muu ammaanin wax muu odhan laakiin hadalkaa wuxuu yihi si laysaga ogaado ninkan oon loogu kadsoomin waxaan uu sheeganayo loogu kadsoominayo islaamnimadan uu sheegtay gees kalentana waa dee si ama bal fuxshigiisi looga nabadgalo gees kalena bal haddii lasoo jiidi karayo lasoo dhaweyn karayo siduu xoolaa badan ba usiiyey maalintii xunayn bal waxa weeyaan loolaba yimaado wey ficilkan wadacana kolley horena waan usoo sheegnay dee waxay idhaahaanba amarkiisa mooyaane da iyo mudaariciisa mooye maadigiisa carab iyo masarkiisaba way ka tagtay macnaha way direemay sawadaro oo kale laakiin waa tan oo dee taasi waa markaynu eegno luqada fasixaya sida badane waa kan bal xadiidkan haddii lafdigani walow shaki yahay uu dhacay ee axaadiisa qaar inooguba yimi xadiid kaleo dee jumcada layantahiyana aqwaam can wadcihim اljumucaati maserkii baa kuba yimi oo bal waa luqaas kolayna weyno waa kii meel saasoo horean soo naqlinay kaba cabiraya hadday leeyihin dee tani mama jirto qowlkoodaa baatila waa kan xadiidka kuba yimi macnaa waa luqan jirte laakiin dee waan la istic isticmaalkeedaa yar un oo ta kalaa kaba badan xadaثnي محamed بن رافع وcبد بن حmayd kilاahma عن cabدالرزاq qال أخبرnا معmر عن بن المنkdir في hada الاسناad fidu waa bmacnaa ba weeye sayn horeba usoo aragnay labadaba isticmaal waan kusoo aragnay ka kalaa badan bi hada اisnaadi mila macnaha waa xadiidkii hore aynu soo maray wax la macnaa غayr anahu qaala wuxuu uhi riwaayadiisa bisa akhu اlqowmi wbnu اlcashirati macmar can ibn اmunkadirine markii hore wuxuu ahaa sufyaan can ibn اmunkadir macmar riwaayadiisa bisa akhu اlqowmi wbnu اlcashirati intaas baa laftigiisa baabu fadl rifq bal dhibrinta fudaydinta dabcinta iyo sahli fudaydinta wax la fudaydinaye dadkii wax loo dhib yaraynaya ama si sahlan dabacsan lagula tacaamulayo cunfigi iyo adadaygii iyo shidadii iyo waxyaalaha lagaba tegayo fadliga uu leeyahay ayuu baabkiisi yahay xdثna محamed بن المثنى qال xadثna yaحyى بن سacيid وqطاn عan سfyاn وthwr qال xadثna maنصuر عan تmيm بn سلمة عan cabdالرحمن بn هiلال عan jarيir عan النaبي صلى الله عليه وسلم qاaل man yuxram الrifqa yuxram الkhayr kolley tamiim ibnu salama iyo cabdiraxmaan ibnu hilaal labaduba taabiciintii weeye waana isla dabaqo kitaabkana kolley dhowr meelood bay kagaba sugan yihiin waana hiqaadkii ruwaada laakiin waa isku dabaqaan leenahay oo min baabi riwaayat اlaqraan weeye mansuur ibn اlmuctamirna waa taabiciintii yaryarayd haddaan saadisaan uxaafid kaba dhigaba waxaa kaloo dhacday taqriib qorooyinkiina taqriib isticmaala ama hadda dee kitaabkaas ciddii u laamaysa cabdالraحmaan ibn abi hilaal baa ku sugan taqriib waa cabdالرaحmaan iبn abi baa ziyaadaha halkan kuba sugan kolley waxaan leenaha wax taqriib dhacay un waayo waa kan muslim iyo qolooyinkii kale xadiidka soo saarayba kutubta ibnu hilaal unbaa kuba sugan haddii taqriib asalkiisii waa taadiibu taadiib oo xaafid leeyahay iyo taadiibu taadiib asalkiisii taadiibulkamaala uu leeyahay misi labadoodaba cabdiraxmaan ibnu hilaal baa kuma sugane lakiin wax taqriib dhacay baan leenahay taasi cabdiraxmaan ibnu abi hilaal waa taqriibun wax ku kooban sawaabku waasan imaka kitaabkanba uu inagu soo yar noqnoqonaya can jariirin can nabiyi salى اllahu alay waslm qaala man yuxram ruuxa laga hoojiyo laga qadiyo arifqa waa dabacsanaanta wax fudaydinta inuu dee markaas i fududayde sahlanayde fudaydka uu kuba sugnaa kaadsiin uu kuba sugnaa labada macnoba oo laguba fasire ruuxa kaba taga kaa lagaba qadiya arrintiisu ay noqoto adkaansho iyo qallafsani iyo cunfi iyo shiddo un ruux bal maalan khuluqiisii ay noqoto iyo camalkiisiiyo siduu wax kuba laba imanayay yuxram اlkhayra khayrkii waa laga hoojinaya ruuxaasi khayrkii ruux kaba qadi weeyaanoo rifqiga waxaa lagu gaadhaya masaalixda diineed iyo ta adduunye ah iyo masaalixda aakhiro ad adkaansho iyo taa laguma gaadhe bal waa waxa acmaashii iyo muraadadii iyo waxyaalihii adkaynaya fasahadinayana cunfiga iyo shidadu haddaba ruuxa rifqigii laga hoojiyaan rifqi arrintiisu ahayn dabiicadiisa aanay ahayn khayr ruux laga qadiye weeye xadثna abubكر بن abي شhayبة وabو سacيidi الأشج ومحamed بn cabd للahi بn نmayri qال qalوا xadثna وkiع x وxadثna abو qrayb qال xadثna abو mعaawiyaة x وxadثna abو سacيidi الأشج markii horena abو سacيid waa kuba jiraye lakiin sheekh labaad buu yeeshay oon ahayn wakiic o mxuu i xadثna xفs yعni mn غiyaaثi kulهم marka waa xfs iyo abu mعaawiya iyo wakiic saddexdooduba can اأcmaشh x وxadثna زhayr بن xrb وإسحاq بن ibrahim وlfظ lahma labada dambe ayaa lafdiga leh qaala زhayr xadثna وqaala isحاaq aخbarana aخbarnana waa de caadadii isحاaq jariir oo jariir b aخbarana jariir labadooduba mina xadثna jariir mina aخbarana jariir can اأcmaشh عن تميم بن سلمة عن عبد الرحمن بن هلال الcبسي قال سمعت جريرا wa جرير بن عبد الله يقول xaل ku qoriya جرير ka hore wa جرير بن عبدالحميد kana wa جرير بن عبداللahi يقول سمعت رسuuل اللhi صلى الله عليه وسلم يقول من يحرم الرفق يحرم الخير xadثna يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبدالواحد بن زياد عن محمد بن أبي إسماعيل mحamed بn abi ismaaعil se dhowr meelood buu kitaabka kaga sugaya waana nin hiqa waana nin taabiciya isaguna waxa weeyaan ab waa khamisa lakiin isagu haaliثe maha se labadaa nin hore ay ahaayeen abi ismaaciilkana rashid baa la yidhaahaa waa aabihii kunyadun de aabihina waa abu ismaaعiil ibnu abi ismaaعiil abi ismaaعiilka rashid baa magaciisa la yidhaha sulami عن cبدالرحمن بن هiلال قال سمعت جرير بن عبد الله يقول قال رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم mن xرم الرفق xرم الخير waa maadi halkii mudaarica lagaba cabiray aw man yuxram الrifqa yuxram اlkhayra weli axaadiisna way noo socotaan xadaثna xarmalaة bn yaحya التujibiyu qال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني xyوة وaن شhrيح قال xdثني بن الهاadي عن أبي بكر بن حزم kolayna raggan waynu horeynu soo araragnay اkhtiصاarkan magacyadooda gelayana ama waxyaalaha ay kuba shuhroobeena haatan haddaan muddo dheer kusoo jirnay waxay tahay inaanay dee taas idinkaba qarsoomin oo iبن الهاadيna waa awowgiisa dambe ama awowgiisa labaadee magaciisa waa يزيد abubkrna iبn xazmigana awogiisa labaade waa abubakr ibn mحamed ibn cmr ibn xazmin labadoodaba kaasna yaزيid ibn cabdالlahi ibn usamata bn اlhaad waa rag aynu kitaabka inagu soo noqnoqda oo isla dabqa ana labadooduba can cmrata yaعni binta cabdالرaحman can caaishaةa zawji الnabiyi slى الlahu عalيه waslم ana rasuul الlahi slى الlahu عalيه waslم qaala wuxu uhi ya caaishaة caaisha in allaha ilaahay rafiiq yuxib الrifqa xadiidku xataa sababna waa lahaayo iyadoo niman yahuudi ay rasuulka ilaahay usoo galeen oo ay yidhaaheen asaamu calaykum waade rasuulka ilaahayna waa dareensanaa ayuu ku yidhaaheen macnaa yidhaheen geeri halkay dee salaam bay isaga dhigayen inay salaamayaan arrinkiina way habaarayaan oo waxay leeyihin geeri korkaaga ha ahaato iyadna way dareento deetay lacnaday tidhi wacalaykum asaamu walacna rasuulka ilahay baa yihi ya caaisha mahlan in allaha rafiiqu yuxibu rifqa caaishu taa u diiday hadalkaas iyo cun ilaahay waa rafiiq waa kaa wax fudaydiya umuuraha dadka u sahla u dhib yareeya wixii rifqi ay ku intifaacayeenna taas isaga ku arsaaqaya yuxibu waan u jecelya arifqa dabacsanaanta iyo tashiilka iyo taysiirka iyo fudaydinta iyo dhimrinta wax la dhimriye la fudaydiye la sahlo taas uu jecelyahy wayucdi waan u bixiyaayo ama uu bixinaya calaa rifqi rifqiga hadday tahay addunyo oo ruuxii oo dee ammaan iyo sano iyo sharaf kuba yeesha aakhira hadday tahay oo sawaab badan ah wuxuu kuma bixiyaa maa laa yucdii cala alcunfi waxaan adadkaanshaha iyo qallafsanaanta iyo adadkaynta wax la adkeeyo waayo cunfigu had iyo goor dee acmaashiina waa fasahaadiya aqraadiina lagumaba gaadho halka kan kale dhibyaraan laguma gaadhayo waxaanu kaa ku bixin ayuu kan kuma bixiyaaye dee ukaadi wey iyo wamaa laa yucdii calaa maa siwaa waxaan rifqiga ahaynba waxaanu kuma bixin ayuu rifqiga ilaahay subxaana watacaala kuma bixiyaa بل كلي ولي أحاديث وينoo soعta حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن المقدام وهو بن شريح بن هاني عن أبيه سوى سادس وثقة بين وتابع لحم عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تابع لحم وتابع وين ويان وبل إنه مخضر مياه صورة قلب عن عائشة زوجة صحافة كما عبره ولو داد كل كل أد أوران كرتو ولا هير كما وكير بيان عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرفق الرفق لا يكون ما أهاني في شيء إلا زانه معنى و دبعته وحلا دبعيو لا دمريو tasiilka iyo umuurahaasi camal hadduu galo iyo hadduu wax kala galo waa qurxiyaa sharaf iyo qurux buu u noqdaa walaa yunsacu lagama siibo min shayin shayna lagama siibo ilaa oo laga siibo zaanahu u fool shaanahu meye oo cunfigii dee markaa cunfi baa soo gelaya adadkaansho iyo xoog iyo shiddo iyo waxbaa soo gelaysa markaa uu fool xumeeyaa haddii oo wixii dee uu ka maqan yahayna wax foolxun buu kaba dhiga wixii uu kuba sugan yahayna waa shaygaa uu qurxinayo taasba weeye bal kolley axaadiisata iyada inooguba sugan waa fadlu rifqi waalxasu cala atakhaluqi bihi way rifqigu fadliga uu leeyahay iyo iyadoo laisku boorinayo dadkii inay dabeeco ka dhigtaan kaas oy taasoo bal adadkaanshii iyo qallafsanaantii iyo waxa adkayntii ay kaba tagaan oo tasiilka iyo fudaydinta iyo dhibrinta iyo waxa dabeecadooda ay noqoto dee cunfiga dembigiisna uu inooguma sugan yahay oo rifqigu inuu khayr kasta sabab uu noqonayo ama cunfigu cagsigii yahay ajri hadday noqoto aakhirana rifqigii lagu helayay aan kan kale laguma helahayn axaadiisa waata iyada inooguba wada sugan xadiidkana rasuulka ilaahay in allaha rafiiqu yuxibu rifqa kollina shuraaxda kan way soo qaadeen magac magacyada ilaahay kamida ma noqonaya dee kolle duu xadiidka saxiixa inoogu yimi oo rasuulka ilaahay kuba idlaaqay walow barhkood dee axaadiis alaxaad ay leeyihiin kol haddaan ijmaac jirin tawaaturna jirin asmaada ilaahayna ay tawqiifi tahay kama qaadanayo lakin de waa axaadiis inoo sugan buu inooguba yimi oo waa lagu idlaaqayaa dee ismi asmaadii ilaahay kamidana waaba de waxa weeyaan waa lagu uu noqonaya xadiidkii waa loo xujaysanaya حدثنا محمد بن المصنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت المقدام بن الشريح بن هانئ بهذا الإسناد وزاد في الحديث وحو الزيادية ركبت ويفوشي عائشة بعيرا نافكيلا والراحل يفوشي أو ركي هشي وبعير كوضا دعا فكانت فيه وحا كسبنيد بعيرك أما raaxilada ama awrkaa ay fuushanayd sucuubatun waa balaa neef aan hayin ahayn oo dee socodkiisiibaa kuba adkaaday oo markaas fajacalat waxay bilowday caaisha turadidu inay kolba hogaankayna way fuushantay iyado hogaankii kusoo qabanaysay celcelinayso dee isagii baan malaa dee sucuubo iyo shida kuba sugnayd xagga socodkiisii weeye markaasay dee kolba way qabatay oo celcelisaayo ay ku celcelinaysay hogaankii faqaala laha rasuul اllahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulkii ilaahay baa wuxuu ku yihi alayki birifqi caaishay bal korkaaga waxaad laazimtaa dee rifqi waa debacsanaan sahlani waxba dee isagii hadduu shidadiisan iyo sacuubadiisan yani adigana cunfi iyo shiddo iyo taa kugu xambaarin ama sida dee haweeneyd inoo soo socotee bal dee ay malaa noocaasi uu kuba xambaaray inay hasheedii lacnado oo dee waana inoo dambaysa xadiisyadeedu waa kuwa inoo bilaamayaba imanka haddaan dee waxaan ka yar gaadhsiin karan yar baan kaga daraya baabka ma dhamayn insha allahu tacaala baabkaa dambe bal taas oo kale rifqi la kaalay markaasuu rasuulka ilaahi muxuu raaciyey ina rifqa laa yakunu fi shayin ila zana walaa yunzacu min shayin ila shaanahu wey baabnahyi can lacni dawaabi wagayriha wuxuu u baabaysan yahay naahintii la iskaba naahiyeeye dawaabta jamcu daabatin waa xoolihii la dhaqanayay iyo waxyaalaha kale in la lacnadiyo keyrka iska daa dad waa xayawaankii in la lacnada uma banaana waana la isu diidayaa dee ruuxii dadkiina xataa gaalkii baa la yidhi aan la ogeyn noolaaye la ogeyn wuxuu ku dhimanayo lacnadii waxay ka dhigan tahay ilaahay naxariistaada hakaba dheeree haka hakaa dhe naxariistiisa ha kaa dheereeye dee ruuxaa naxariistiisu ay ka dheertayna waa kaa gaalnimo kuba dhintay un isaga la naftiisa hadduu mucayan yahay dee si guud gaaladii waa loo lacnadaya dadkii xumaanta iyo waatan ama sifo caama hadday tahay oon ruux mucayan ahayn waa la lacnadaya lakiin shaksigii mucayanka ahaa in la ogeyn gaalnimo inuu kuba dhintay lacnadiisa xataa waa la isuba diiday bal haddaba nahintii markaasoo min baabi awley noqone bal nahintii taa la iskaba nahiyayey ayuu baabkeedi yahay xadaثna abubakr بn abi shaybata وزuhayr بn xarbin جamيعا can ibni culayata qaala زuhayr xadaثna ismaaعiil بn ibrahima waana ismaaciilka dee culaya waa hooyadii weeye waa ku shuuroobay waxaaba la yidhaha ma jeclayn ma jeclayn in looguba yeedho oo sidaas daraaddeed baaba imaam shaafici oo dee sheekhadiisii u kaba mid ahaa ayaa markuu sheegaya waxaa la odhan jiray waxuu yidhaahaaba xadaثanaa ismaaciilu dee tacriif marka loo baadanaya aladii yuqaalu lahu ibnu culaya isagii iska da ka dee ibnu culayo laguma sheego ayaa dee noo waramay oo ujeedadu waa si dee bal tacriifkiina uba xasilo wax dhici karta dee ismaaciil ibnu ibrahim haddii la yidhaha inaan dadka badankiisuba garan ismaaciil ibnu culayo lakiin marka la yidhaha dee ninka laba maahe markaaba oo la garanaya ku yahay waa intaa tacriif xadaثana ayub can abi qilaabata can abi can abilmuhalabi can cimran ibni xusayni qaala anahu qaala baynama waqti rasuul اllahi salى اllahu alayh wasalam fii bacdi asfaari safaradiisii barhkood safar buu ahaa dadna way la socdeen isagoo kuba sugan wamra'atun haweeney min alansaari ansaar kaba midina calaa naaqatin hal bay saarnayd waa haweeney ansaara waa la socdaa markaa lama degana hal bay fuushanayd hashana xataa dadkan kalena dee waxaa dhici karta dad lugeynaya ay jiraan oo dadkii ay kaba mid yihiin oo dadku raaxilo may wada lahayne dadka qaarna alaabba u saarnayd oo amticadiina waxbaa uba saarnaa dad kale ayaa fadajirat malaa meel cidhiiriyaa lasoo maray rasuulka ilaahay baa u muuqday inay hore ugu dhawaatona way dooneysay fadajirat markaasubaa hashiiba malaa u socsocon weydayoo markaasay dee cadhootay kaba xanaaqday adu way xanaaqday unoo way dhibsatay hashiibay socodkeediiy wixii intay kaba daashay ka xanaaqday ayaa maxay samaysay falacanataa way lacnaday hashiibay lacnaday fasamica dalika rasuulu اllahi salى اllahu alيه wasalam rasuulka ilaahay baa arrinkaa maqlay faqaala wuxuu yihi khuduu qaata maa calayha waxaa korkeeda ku sugan oo ama dadka alaabta ay u wadaya ama iyada alaabteedii bal heeriyadii saarnayd wixii oo dhan kaba wada qaada wadacuuha fara ka qaada hashan fa inaha malcuunatun waa mid la lacnaday way lacnado tahay ha la lacnadayna inalama soconayso aniga inama raacaysa weeyaane fara ka qaado waxaan korkeeda ku sugan bal waxa weeyaan un ka dejiya taas buu yihi xadiidka duruq buu leeyahay kolleyna waana xadiidka dee waxa weeye iyo bal xadiid ka dambeeyo saxaabi kala warinayo lakiin iyaduna ayaan ku gaabsanaa qaybta dambe markaa cashar kaley noqoni qaala cimraanu cimraan wuxu uhi markaa dee waxyaala ziyaada aynoo imanayaan ujeedaay cimraan ba wuxu uhi fakaanii waba anigoo araha imaka arka macnaa waa berigii dambe xadiidka laga maqlayay waa xusuusan yahay suuradii baa dee dihnigiisii xaadir ku ah si waxay hor joogtay tahay markaasaa wuxuu leeyahy waxaabad imoodaa imkadan inaan arkaya araha alana tamshi fi naasi hashi iyadoo faraa laga qaaday oo laga dejiyey wixii iyadoo dadkii dhex soconayso dee dadkiina kama hadhayne maa yacridu laha axadun cid dee raranaysa iyo cid joojinaysa iyo cid fuulayse aanay jirin oo cid u banbaxaysa aanay jirin xadaثna qtaybaة بن سacيidi وaburaبيc qala xadaثna xamaad wahuwa بن زaydin xa وxadaثna بن abi cmar qala xadaثna الثaqaفiyu kilaahuma wa xamaad iyo ثaqaفي cabdالwahaab can ayuba biisnaadi ismaaعiil isnaadki ismaaعiil بn ibrahim naxو xadiiثi xadiiثkiisi wax laba mida ilaa ana fي xadiiثi xamaadi waxa kuba sugan qaala cimraan wuxuu yihi fakaanii waba anigoo anduru ilayha imaka waxaad imoodaa imakaba inaan hashii arkayo ii muuqataad moodaa waa si u xifdisan yahay naaqatan xaala kownihaa naaqatan iyadoo hal xaal ay tahay warqaa waa midabkeedii waa midabkan adigu cadaan m adigu dee aan saafi ayn madow ama waxaweyaan ku jiro weeye ama waxba weeye midabkan dambaska oo kale kaas baaba la yidhaha dee waa muanadkii mudakerkana waayo hal bay ahayde awraq baa laba yidhaahaa in imaka xamaamka oo kale ama qoleyd oo kale iyo taas iyo ayaaba midabkoodana waa tan waa midabka laba yidhaah waa dee warqa ama alawraq وفي xadيiث الثqفي faqاala wuxuu uhi khuduu qaada ma calayha waxaa korkeeda ku sugan waa caruuha qaawiye ujeedadu ka dhiga wixii rara iyo wixii ay saaran oo dhan min acruha waxa min alicraa caruhana waaba lagu dabdiyey halkanoo min atacriya oo ujeedadu waa wixii saarnaay oo dhan oo lagaba wada dhigo fainaha malcuunat waa mid la lacnaday xadaثana abu kamilin aljaxdariyu fudayl bn xusein qaala xadaثana yaziid yani bn zuraaci qaala xadaثana ataymiyu waa sulayman عن أبي عثمان ونهدي عن أبي برزة الأسلمي قال بينما وقت جاaرية gabadh على ناaqة hal ay saaran tahay عalayha korkeedana waa calى الناaqةi bacضu mataac الqowmi dadkii meesha marayay alaabtooda ama barhkood alaabtii ay saaran tahay hashana idbasurata weyneliyo ama jaariyadii waxay aragtay biالنabiyi salى الlaهu عalيه wasaلم watadaayaqa waxaa cidhiidhyamay bihim de dadkina way badnaayeen dariiqina waa dariiq buuri soo cidhiidhiday markaa waxaa la cidhiidhyamay aljabalu buurtii oo meeshii baa layskuba cidhiidhiyeyoo dee taa hashina hore ugu socon weyday faqaalat waxay tidhi xal waa kelimada marka ay kaxaynayeen dee inaguba wataa qolo kasaaba afkoodii waa cibaaraada ay u isticmaalaan dawaabtoodan oo dee markay zajrinayaan ama ay doonayaan ina kaxeeyo oo cibaare ay isticmaali jireen xal ayay tidhi haddii dee lalabta la kasriyana way soo naqliyeen xali ama xalin o waa iyadoo de markaa la kaxaynaya ama laba zan allahuma lcanha ilaahu lacnad markii heraag ugu socon weyay de waana iyadi macduuraba weeyaan oo cidhiirgan iyo xanaa jiray qaala wuxuu yihi abu berza faqaala الnabiyu salى الlahu عalayه wasalam laa tusaaxibunaa nalama saaxiibayso naaqat hal calayha lacnat lacnadi ay korkeeda tahay waa imika waa haweeneydan tacdiibkeedi weeye ina hashii wax lagu edbiyey iyo dembi may gelan iyaday tacdiib u tahay iyaday nooc ciqaabeed u tahay markay dee waxaan aanu banaanayn ay laba timi taas waana dadkii si looga zajriye ficilkaas oo kalea maqsuudku noqonaya bal xadiidkan baa u dambeeya ama dariiqan baabka casharka intan kuma joojinina wuxuu yihi markaa musanifku xadaثana moxamed ibn cabd اlأعlى qaala xadaثana اlmuctamiru x waxadaثanii cubaydullahi bnu saciidi qaala xadaثana yaxya yani bna saciidi waa qaطaan jamiicana waa muctamir ibnu sulaymaan iyo yaxya alqaطaan baa labadoodu waxay ka wada wariyeen muctamir aabihii oo ah can sulaymaan ataymiy waa halkii markii horena xadaثana taymiyu ina yidhi بhda الاسناaد وزاد في xadيiث المctamir la laadta dambe ama laada dambun bay sii adkaynaysaa la aymالlahi baan ku dhaartay laa tusaaxibuna raaxilaة عalayha lacnaة min الlahi lacnad xagga ilaahay ay korkeeda tahay aw kama qaala صalawaaت الlahi وaلسلaaم عaليه bal adigu xadiiثku horta arinkan waxay tahay un hashi dembi ma laha waa zajrin iyada haweeneydan tan tidhi iyo keyrkeedba waxaan oo kale lagaba zajrinayo waxaana horeeyey dee rasuulka ilaah dadka u diiday in wax la lacnado u diiday taas baa horeysay inac guud ahaanba dee arrinkaas ma la ogaa iyadna tan ma kuba dhacday mukhaalafadani ma kagaba timi iyadii baa deeta maxaa ciqaabteedii ay noqotay in hasheedii la yidhaha faraha lagaba qaado marka nahyiga waxaa looga jeedaana maha hashi in laga dhigo saaibo say dee jaahiliyadu ay neefkii iska sii dayn jireen cid raranaysa cid maalaysa cid waxa weeyaan taasoo ku intifaacaysa aanay jirin ma ahayn arrinkuye nahyigu wuxuu ku kooban yahay rasuulkii ilaahay inay la socoto oy dariiqa kula saaxiibto ama haddii la iibinayo haddii la gowracayo haddii la raranayo iyadoon laakiin rasuulkii ilaahay lala raac ahayn lala garanayo taas tasarufaadka kale oo dhami may ahayn mid laysu diiday ama nahyi kuba yimi wixii sharcigu baneeyey waa banaan yahay waa xaaladan ah sida xadiidka laa tusaaxibuna waa intaas weeye arrinkuna waa zajrin iyadiyo keyrkeedba laga zajrinayo hadallada aan fiicnayn oo a lacnad dawaabtii la lacnado lagaba zajrinayo taas bay tahy wallah subxana watacaala aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astafiruka